wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe waxaa ka qabsoomay kulan ballaaran oo heer sare ah kaasi oo daarnaa wadatashi iyo xog isweydaarsi dhex maraayey maamulka sare ee wilaayada shabeellaha dhexe iyo golaha nuqabada ee wilaayada kulankan oo ahaa mid si heer sare ah loo soo agaasimay tala iyo go'aanana la isku weedaarsanayey ayaa waxaa ka soo qayb galay marti kale magac iyo mansab ah oo iskugu jirta mas-uuliyiinta wilaayada odayaal iyo nuqabada shabeellaha dhexe madasha uu kulanka ka dhacayey ayaa waxaa lagu lafaguray arrimo badan oo kala duwan waxaana lagu gorfeeyey xaaladda ay wilaayada shabeellaha dhexe marayso waxaana ka soo baxay go'aamo ay ka mid yihiin dardargelinta dacwada tawxiidka iyo baraarujinta bulshada soomaaliyeed ee muslimiinta ah islamarkaana ku dhaqan deegaanada aysan wilaayadu joogin ugu horrayn waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe a-sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukaday ayaa gebagabada kulanka wadatashi ka jeediyey kelimad diiradda saaraysay xaaladda ay soomaaliya la nooshahay isagoona bogaadiyey dhanka kalena u mahadceliyey nuqabada shabeellaha dhexe oo uu sheegay in ay dhabar adeeg dhaxalgal ah sameeyeen mujaahidiinta jihaadku waa saas wuxuu rabaa rag fara badan maal fara badan hal qof jihaadis weligiin ma dhici karta jihaadku waa camal jamaaci ah hal qof ama laba qof ama koox ama qabiil ama jufo dagaalami karta ma jirto wuxuu u baahan yahay dadka muslimiinta markaas ay isugu imaan karaan marka aladiina aamanuu maxaa ku xiga si loo jihaado wahaajaru waa ku xiga wahaajaru maxay tahay digsigiyaa dhexda ka geli weysa bowtaqadii jidkii lagu karaaye digsiga muslimiinta layskula karaaye fikirkooda iyo caqligooda iyo xooggooda iyo xandhooda layskula karaayaad gashay way qofkii digsigaas geli diida laf dheri waxaan dhihi jira hebel waa laf dheri geli weyse la yidhaahdo qofkaas ilaahay wuxuu leeyahay waladiina aamanuu walam yuhaajiruu dadka bowtaqada diiday inta iimaan la yimiday maa lakum min walaayati min shay idin kaba mid ma aha sidii la u fiirso aamanuu anin leeyahay idin kala mid ma aha xataa yuhaajiruu ilaa ay bowtaqadan ogolaadaan ilaa digsiga kariska ay xoolahooda iyo xoogooda iyo fikirkooda ay ogolaadaan idinka mid maaha ilaahay qoran mara maho hijradu mugga dhinka u qabaa hijradu inay walax dhelo lagu soo ajarma tahay iimaanku ma ansax iimaanku ma ansax ma ebo xataa yuhaajiru xataa waaqaaya ilaa ay kasoo hijrooda maxaa waaye digsigaanaa la raba in dad badan lagu shubo marka jihaadkan waxaa waaye ragga laysugu keenay hadda waa ogtihiin intaanan isugu nimiday haddii ay ogolaan lahaayeen reer shabeellada dhexa kulligood xoogi xoole waxay leeyihiin bowtaqada inay soo galaan anigoo gaalbaysa lahayn ma loo hawoolahayn marka in ilaahay yidhahdo yani maa lakum min walaayatihi min shayin xataa yuhaajiru in ilaahay yidhahdo xaq buu leeyahy xataa yuhaajiru yani maxaa jira khudlaanka dhan iyo diintan inay soco weyso in gaalana hunguriyeyso dad fadhiyay ka socota intaasi kadib waxaa codbaahiyaha ka hadlay nabadoon cali biyow gaafow oo ah guddoomiyaha nuqabada gobolka kaasi oo lagu xasuusta xilligii uu xasan sheekh gulufka colaadeed ku soo qaadayay wilaayaadka islaamiga ah hadalkiisii ahaa muslimiinay allah noo soo barya annaga ayaa idinka kaafin doona xamlada xasan sheekh xasan gurguurte waa nin ilaahay la atootamo koonkan ilahay waxa uu soo dejiyey kitaabba uu soo dejiyey munasala in lagu maamulo asana waa wariilaya aniga majlisu tashriic walala baxdo baarlamaana aan samaysana qodoba ii soo saarta waxuu marka ku kufriyey awalan ninka ilaahay la adootamo ka hor yimaada waxaa layidhi ninka alla la adootamo afkuu jebiyaaye xamladiisa gebagabadeedi waxay ku daba martay waxay maanta taagan tahay in kuwii oo isagu majlisu tashriic ka dhigtay in maanta iyaga asiba ay eedayaanba kuwii oo meesho fariisada asiga eedayaan wixii gaal duniyada jooguu keenay si kitaabka ilaahay uu dumiyo cadow uu noqday culmo iftoone uu keenay oo dhahaya mar walba hadduu warramta waxau leeyahay waxaan difaacaynaa dalka iyo diinka iyo iyo dadkaba aan difaacan uu leeyahay marka xasan waxuu sameeyey xamlada uu soo qaaday gaaloo dhan uu soo waday diinka ilaahay inuu dumiyo uu soo waday meesha ay maanta taagantaha waad arkee wixii uu maamulayay oo dhan maantay waxaa ku soo hiray asiga iyo ra-iisul wasaarihii bisaa fadhiya waxaa sidoo kale madasha lagu soo xirayey kulanka wadatashi ka hadlay nabadoon macalin moxamed oo isna ah afhayeenka golaha nuqabada wilaayada shabeellaha dhexe isagoona fariin u diray bulshada ku dhaqan deegaanada aysan wilaayadu joogin waxaan fariin u diraynaa deegaanka deegaanada cadowga islaamka uu haysto oo ku soo duulay cadowga inaan fariin gaarsiino fariintaasoo ah in sidii mataqaana dacwada islaamka looga guda lahay iyo si loogu sii mataqaana fariin loo gaarsii lahay ayaan rabaa inaan ka warbixiyo waxaan leeyahay dadka muslimiinta gaar ahaan deegaanka wilaayaadka shabeellaha dhexe dadka cadowga ku haysto oo ixtilaalka uu cadowga ku haysto ilaahay ka baqa subxaanahu wa tacaala waxaa naga soo kiin gaaraya warar aad iyo aad loogu farxo oo diinta jacaylkeeda iyo khayrkii la idinku ogaayay inay- ayaa idinka soo burqanaysa waxaan filayaa xilliga idin imaahayeen cadowgaas iyo maanta inaadan isku mid ahaynina ayagana awooddoodii waa baaba'day tabartoodii waa la arkay ciidan waa waayeen ee say u dhaqmayaanna waad aragteed annaguna waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala maraan dheerayn inaan idin soo gaarno fariimahaasaan rabnaa inaad eh, inay idin gaarto meel kastood joogtaan ugu dambayntii kulamada ceenkan oo kale ah ayaa had iyo goor ku soo laalaabta wilaayaadka islaamiga ah kuwaasi oo ay ku wada tashanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulada wilaayaadka islaamiga ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana ujeeddada arrinkan ku tilmaamay in ay tahay in la dhegaysto talada bulshada muslimiinta ah aqoontooda diineed iyo wacaalkoodana sare loo qaado iyo in loo horseedo iskutashi siyaasadeed mid ganacsi iyo mid dhaqaale intaba